kalfadhiga baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo maanta ujeedkiisu ah ansixinta golaha wasiirada cusub ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa waxaa soo xaadiray konton iyo kow mudane oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee jubbaland waxaana ansixiyey xukuumadda cusub konton mudane halka hal mudane uu ka aamusay mana jirin wax diiday sidaasi ayaana lagu ansixiyey golaha xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweyne axmed maxamed islaam oo isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal gudoomiyaha guddiga habdhowrka xildhibaan shukri weyrax ayaa goobta ka akhriyay codsiga madaxweynaha uu ku doonayey in lagu ansixiyo golaha xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay
maanta oy taariikhdu tahay labada bisha juun laba kun iyo labaatan iyo kow ku guddoonka golaha shacabka sharci dejinta dowlad dowlad goboleedka jubbaland ujeeddo codsi ansixin xubnaha golaha wasiirada markuu gutay waajibaadka dastuuriga ah ee ku aadan magacaabista golaha fulinta oo uu awood u siiyey dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cutubkiisa afraad qodobka toddobaatan iyo labo faqradiisa shanaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabidda xubnaha golaha fulinta jubbaland markuu arkay baahida loo qabo in inay howlgalaan xubnaha golaha fulinta ee jubbaland oo ee uu magacaabay madaxweynaha madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam wuxuu u gudbinayaa guddoonka golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka jubbaland codsi ansixin xubnaha golaha fulinta ee uu dhowaan magacaabay wuxuu madaxweynuhu rajaynayaa in golaha sharci dejintu tixgeliyaan codsigiisa isla markaana ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa gabagabadii shaaciyey in golaha xukuumadda cusub ee baarlamaanka jubbaland ay ansixiyeen konton mudane halka hal mudanena uu ka aamusay
codeynta waxay u dhacday ee lagu ansixinaya xukuumadda cusub kooramku wuxuu ahaa konton iyo kow kontonba waxay u codaysay ogol wax diidi male waxaa ka aamusay hal qof baa ka aamusay marka sidaa daraaddeed xukuumadda cusbeed waa la ansixiyey waa ansax dhanka kale madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa boggiisa facebooka waxaa lagu daabacay qoraal uu kaga mahadcelinayo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ansixinta uu maanta ansixiyey golaha xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo magacaabay